barnaamijka dhallinyarada maanta
ciid mubaarak dhegaystayaal halkan waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa jimce shan iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo saare ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah
wuxuu odhanayaa soo socod wadaadley sii jeed dugobaley sunnayaal baciidley sabadgeeye ugubley sabadkaba ma joogto mid kaleo kula simayaa soo socod sinaaday buu odhanaya sidaasaa gabdhaha loola soo baxaa dabadeedna gegadii baa la tegayaa
kaasi wuxuu ahaa abwaan muuse axmed cumar oo ka warramaya sidii haasaawuhu u dhici jiray waayadii hore iyo suugaantii loo adeegsan jiray barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka inta uu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan heesaha aan idinku talagalnay gaar ahaan heesaha ciidda
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa marka horese warkii dunida
saraakiil ka tirsan militariga maraykanka ayaa sheegay in duqayn dhinaca cirka ah oo ay ka sameeyeen gobolka kunar ee dalka afghanistan ay ku dileen hogaamiyihii taalibaanka bakistan sarkaal maraykan ah oo qariyey magaciisa ayaa v o edu u sheegay in weerar ay habeenkii arbacada diyaaradaha droonka maraykanka ka fuliyeen gobolka ku yaala xuduudka bari ee afghanistan bartilmaameedkiisu ahaa mullah faslullah oo ah hogaamiyaha baxsadka ah ee kooxda la mamnuucay ee taxriigka taalibaan bakistan mulle fadlullah ayaa markii la weerarayay waxa uu ka sii baxayay xarun militari oo lagu magacaabo bajai markas waxyar ka hor inta aanan la gaarin saqda dhexe kadib markii uu ka qayb galay casho sharaf loo sameeyey isaga iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan taalibaanka bakistan weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale la xaqiijiyey inay ku dhinteen shan sarkaal oo ka tirsan kooxdaasi ilawareedyo dhinaca sirdoonka ah oo ku sugan bakistan ayaa v o eeda u xaqiijiyey maanta in weerarka loo adeegsaday droonka uu ka dhacay degmada buuraleyda ah ee marawara oo ah degmo isku xiriirisa gobolka kunar ee afghanistan iyo dalka bakistan ma jirto weli wax war ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda taalibaan oo ay ku xaqiijinayaan ama ku beeninayaan warka sheegaya in la dilay mulla faslula
dhinacyada ku dagaalamaya dalka afghanistan ee dowladda iyo ururka taalibaan ayaa si rasmiya uga dhabeeyey inaan wax dagaalahi dhicin maalmaha ciidda xabad joojintan ayaa timi markii dowladdu ay toddobaadkii hore ku dhawaaqday dhinaceeda inay go'aansatay inaanay duulaan qaadi doonin maalmaha ciidda ka horeeya iyo lixda cishe ugu horreeya bisha shawaal waxaanay dowladda waddankaasi ugu baaqday ururka taalibaan inay yimaadaan miiska wadahadallada si ay uga wada xaajoodaan mashaakilaadka dalkaasi ka taagnaa muddada dheer islamarkaana ay dowladda iyo ururkaasi isugu soo dhowaadaan waa markii ugu horreysay ee xabad joojin laysku waafaqo muddo siddeed iyo toban sannadooda oo qalalaasa ka jiray dalkaasi ee afghanistan
duhur wanaagsan ciid wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel walbo aad joogtaan halkanna waa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa boorama noogu soo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysan jirteen laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good ayaana idinla socodsiin doonaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaan ku soo qaadan doonaa wakhtiyadii hore ee soomaalidu reer guuraaga u badnayd sida ay iskugu ciyaar gudi jireen dhallinyarada wiilasha iyo gabdhuhu waxaa kaloo aan ku soo qaadan doonaa hadalladii halxidhaalaha ahaa ee ay isku xidhi jireen iyo sida ay u furfuri jireenba inta dambe ee barnaamijkana waxaan ku soo qaadan doonaa ereyo loo isticmaalo xoolaha soomaalidu dhaqato iyo macnahooda waxaana inoogu martay ah barnaamijkeenna maanta abwaan muuse axmed cumar oo ka mid a abwaanada muddada badan ku soo dhex jiray dhaqanka iyo suugaanta soomaalida ugu horreyn wuxuu abwaan muuse tilmaani naga siin doonaa sidii wiilashu ugu soo ciyaar gudi jireen gabdhaha iyo kulankoodii ku dhex mari jiray gegada ay ku ciyaarayaan heellada ee ay isku dhaafsan jireen suugaanta sarbeebaysan dhallinyartu reere kale ka soo gudbaysaa reerkii gabdha ku ogaadaan ayay dul imanayaan way ka dul heesayaan waa hidiya dhaqanka soomaaliyeed siduu yahay weeyaan guud ahaan ee laga sameeyahay marka inanka u horeeyaa odhanaya siraaday sanadkiinaa ku suganna sacab baan kaa sugaynaa waa sidee sifaalow soo socod siraaday ayuu odhanayaa inanbaa ina kaa qaboojinaya oo odhanaya ku kale oo odhanaya aamina ilwaa qurux way soo ordi lahayd aar baa horyuurana aarka horyuuranaa waxa weeyaan hooyadeed oo celinaysa mid kalaa haddana kaa qaboojinaya wuxuu odhanayaa waar waa gabadh sudaan dhalay salligii bay ku huridaa waala soo sasabayaa hawsamir daraanin mid kale iyaa haddana oo afraad baa kaa qaboojinaya wuxuu odhanayaa soo socod wadaadley sii jeed dugubaley sunnayaal baciidley sabageeye ugubley sabadkaba ma joogto mid kaleoo kula simayaa soo socod siraaday buu odhanaya sidaasaa gabdhaha loola soo baxaa dabadeedna gegadii baa la tegayaa gegadii marka la tego ayaaba dee maaragtaa ciyaartii la bilaabayoo la ciyaarayaa haddii inaku au yidhaaho maaragta si a u xasuusto hoobay hoobay hadduu yidhaaho oo hadal laba goor ku celiyo markaaba hablaha koos qaadanaya markaasi mahugduu ka soo mahugduu ka soo kacay muu hawaaweya mahal buuna garanay ayay odhanaya kolkaa way ceebeynayaan oo meeshaa dee sacabka lagu tumayaa dambadii markaas sidaasay ciyaarta ku bilowda ayay ku bilaabantaa dabadeed inankiiyo inanta gegada iskugu heesayaa ee isdamcaa qaafiyad qura ayay ka qaadayaan markaa qaafiyaddaa qura hatay ka qaadaan kama bixi karaan oo xeer ka suugaanta u yaalla kama bixi karaan
wakhtiyadaa hore ee dhaqan ahaan adiguba aad soo gaadhay sidaa adiguba aada heellamaalka u ahayd marka wiilasha iyo gabdhuhu isku yimaadaan suugaanta ay isku tirinayaan ay isku celinayaan inta badan waxay ahaan jireen hadalla sarbeeba iyo halxidhaalaha siday u furfuri jireen ama wiilashu ama gabdhuhu
anigiiyo kaaha xitaa isku xidhnay aniga kaaha oy kaaha iga talgaltoo halxidhaala igu xidhan tiri ma garanaysaa oon ciyaarteedna kusooaan ku soo xidhno ayay tiri aniga kaaha ayaaba ku soo xidhnoo taasi kolkaan iminka barnaamijkan aan qabanaynay ku jirtaa waxyaabihii halxidhaalihii gabadha heelladu idin dhex martay ama sheekadu idin dhex martay eed suugaanta iskugu jawaabayseen qaybteeda halxidhaalaha markaynu soo qaadanno u dambaysa maxaa ka mid ahaa
waxa ka mida waxay tidhi way iga dalbatay halxidhaalo sarbeeba
aniga halxidhaalo igu xidh bay ku leedahay annaha fura bay leedahay iyaduna markaa inay furtay doonaysaa maxaa inay furtay doonaysaa halxidhaalo sarbeeba shamis sheega tidhaahdo sheekadeenna ku soo xidh bay tidhi waa shan halxidhaale shan riyaadoo shin wada dhalay shaaraca u soo baxay oo sheeko dheer galay shantii ay dhaleen saddex buu shabeel dilay labadii shikood gelin ri waliba ay sheeganin shiinley haddaad shubid labadii shikood gelin ri waliba ay sheegani sharcigaad ku kala sii shiinley haddaad shubid taqaan sheeg haddaad garan xabad kaloo geela ayaa yaa u daraya halkaasina waa shan markaa koob iyo toban xaydhaar weeyaan ayay noqonaysaa waxa weeye shinka geelu shaqadha u maqlay sheeda kaarkaayo shaashlaha libaax shiro ka doonaayo ee baarqabkii sheegi jiray dhibishaxlaynayo gaashaanlihii jira ushii wax ugu sheegaayo hasha geela shun looga dhigo shiiley haddaad sugi taqaan sheeg haddaad garanay wakaa
intaasoo halxidhaale markaad si sugaana oo sarbeebaysan aada ugu sheegtay gabadhii may furtay oo may ka jawaabtay anay dib igu xidhay anay dib igu xidho waxaa tidhi sheeyadan sheeyadan sheeyadan shakaalka leh lagu xidhay shuruudaha mashiidaa ku sheegnaa bay tidhi shamis sheegi weyna sharaxoo dadka u sheeg bay tidhi markaasaan daanuhu haddaba u sharaxay
adigii markii hore harxeelaalaha sheegay ayaa dib ugu sharaxaya iyadii
iyo sheeyadii aan shaamahay shamis sheegi weydee sidaa kuugu horashubo waa kuu sharaxayaabay yani shanta riyaadee shan wada dhalay shay- shanta riyaadee shin wada dhalay shaaraca u soo baxay ee sheeko dheer galay shantii ay dhaleen saddex buu shabeel dilay labadii shikood gelin kii waliba ay sheegani sharcigaa sharcigaad ku kala siin sheeg anaa idhee waa kuu sharaxayaabaa shinka geelu shaqadha maqlow sheeda ka arkaayo shaashlaha libaax shidho ka doonaayo ee baarqabkii sheegi jiray dhibishaxlaynayaa ku iminka awrka baarqabkii uu tababarsan yahay tii geeli baan iminkana kuu sheegayaa sida loo furo waxa weeyaan shinka geelu shaqadha maqlow sheeda ka arkaayo shaashlaha libaax shidho ka doonaayo ee baarqabkii sheegi jiray dhibishaxlaynaayo gaashaanlihii jira ushii wax ugu sheegaya ina geeli buu qulaynaya ula baxsanaya awrkiina wuu ka waabinaya libaaxi oo libaaxi awrkii ma soo dhaafi karayo waa awr tababarsan weeyaan oo isma uu ka baqaya libaaxi markaasuu gaashaanlihii jira ushii wax ugu sheegaya hasha geela shuun looga dhigo sheeg aday yidheen hasha rabadka maqashii rugta loogu shakaala yaa shukaabisageeda shuun looga dhigaya weyaan oo hasha rabadkaa ee ee niligteedu ugu xidhan tahay maarata xeradii dareer ay ugu xidhan tahay geelii kale kolba meel buu isagu tallaabay kolba meel ayuu isagu tallaabay kolba qan libaaxan iyo waxan cunayaa uma muuqda iyaka kii rimayd iyo kii kale galabtiba kullu waa maarata iyagu waxaas uma muuqdo hashaasaa de olol u odhays markaasuu geelmada eeganaya hatigid uu daba dhaqaaqaya hashaasaa geela shukaaminaysa rabadkaa
markaa marka iminka la leeyahay hasha ramadka ereyga dhallinyar badani ma garanaya ma garanaya markaa ramadka maxaa loola jeedaa rabadka waxa weeye hashu markay dhasho hashu markay dhasho ma garanaysaa ee nirigta dhasho ee nirigtii dee reerka ay ku xidhan tahay ma garanaysaa geed duleedkaaya iyay ku xidhan tahay markaa welina daaqsinta ma aydarin iyo sida geedaha loo cuna naaskan hooyadeed ma garanaysaa jaqayso unbay garanaysaa marka hashiina dee way sooftay oo geedi bay la sooftay dee kolka maaragtaa ay soofto iyay dee nirigteedii soo dooranaysaa haddaba oo wadada kula dhacaysaa geeli kalena geeli kalena de wadada hashu ku dhacday buda kula soo dabaagoya oo soo raacayaan waa sidaa weya
marka waa hasha irmaan ee dhashay ee nirigtiina reerka ugu xidhan tahay ee dhowaan dhashay ayaa la idhahdaa ramad galoofta maxaa la idhahdaa hashaas hashaas waa galoof marka la leeyahay maxaa la hashaa leeyahay ribi weeyaan hashaa ribi weeyaan hasha kale ee rimanna waxaa loo dhaya waa rimay ayaa la odhanaya saasay maarata loo kala sheegaya saddexdaba
xoolaha waxaa loo isticmaalaa markay caloosha ku sidaan ilmaha rimanaan baa loo isticmaalaa miya
rimanaan baa loo isticmaala geela lo'da ariga ma garanaysaa xataa dameeraha dee wixii dhidigoo dhani waa caynkaa weeyaan oo maaragtaa magacyadaasaa loo kala sheegayaa haye
maxay tahay igadhka marka la leeyahay neefkaas neefkaas waa igadh marka la leeyahay igadhku waxa weeyaan ee, waa kelmad la wada garanayo weeyaan laakiin caruurteennan iminka iyo ubaxeennan soo kacayaa ma garanayaan waxa weeyaan iminka geela soo garmaysid nirig ayay dhashaashi ninkii geela jiraya baa ka qalanaya wuxuu bixi wuxuu ka bixinaya haragii maqaar baa la idhaha maqaar oo waxaa looga dhigayaa inidawa bahayin waxaa looga dhigayaa neefkaa dhashoo nool baa looga dhigayaa neefkaas iyo haraggaasi dawiligeed ayaa maaragtaa iyay dee ku godlanaysaa kolka lala seeba waa loo soo qaadayaa ursanaysaao ursanaysaa magaa kolba ursanaysaa kolba ursanaysaa magaraysaa maqaar baa la idhahdee marka maqaarkaasay ku guudataa iyo sicu hadduu dibi dhalo uu ugub yahay ninka loo jirkaa ka qalanaya madaxiisau garamaysa madaxii yaree dibi yaru dhalay iyaa looga saaraya godaal godaal baa la yidhaha isagana oo qori dheer baa loogu xidhaa oo sidaa saa madaxiisu yahay halkana waxaa ku xidhan maqaarkiiyana waa ku xidhan maarta godaal baa isagana la yidhaha
loodana godaal baa la idhaa geelana igadh baa la idhaa maqaar baa la yidhaha igadh oo waa igadhkii weeyaan waa sidaa weeyaan markaa marka waa godaal iyo iga maqaar waa labada lagu godista weeyaan oo labaduba waa labadii maqalood ay kala dhaleen ya dibigii yara u dhalay iyo iyo iyo nirigii yara u dhalay ayaa geerjiro oo ka qashay weeyaan caalimii uu ka maalayaa waxaanay maaragtaa godaalkan iyo maqaarka
mid kale mid kale ayadna jirtaa markaa sidig baa haddana la yidhaha sidigna wey aa taan ku weydiinaya waxtaa marka hashaas waa sidig marka la leeyahay waa sidig weeyaan waa sidig sidigtaasina maxay noqonaysaa sidigtaasina waxa weeyaan hal kale ilmo ay dhashay baa lagu sidkay
marka hashaa kale hooyadeed baa dhimatay Ee, muxuu ahaa nirigtaa yar ne- ne- neefkaa yar ee nirigtaa ayaa dhintay neefkii neefkeedii yar ee dhashay baa dhintay ayaa dhintay ama niriga hada ama nirigira hadee marka mid kaloo
hal kale hal kaloo irmaan haa ayaa nirigteedii lagu godlinayaa si ay ugu nocaanaa looga maalo ayaa ayaa bal sharax bal sharax markaa markaad noo sharaxdo maxaad- maxay noqonaysaa sidigtaasi marka iyaduna dee waxa weeyaan waxay noqonaysaa si hashii ayna u guurin oo caanihii looga maalo weeyaan mar hadday dhashay ama neefkii yaraa wadaga dilo ama ha lagaba qasho ma garanaysaa si aynan u guurin oo caanaha looga maalo weeyaan marka taasaa lagu gudisanayaa miligtaa hasha kale oo waa sidig waa sidaa
dhaqan ahaan arigu ma leeyahay noocaasoo kale ama maqaarka ama sidigta ama se een, kaa kaleenu leenahay igadhka arigu ma leeyahay geed way wada leeyihiin iiduhu way leeyihiin riyuhu way leeyihiin shay aanan lahayn ma jiro haye way wada waa wada caynkaa weeyaan oo iyo kana maaragta haddii xartii ridii ka dhibato dee waxar kale iyaa jaqays caanina waa lagaga maalaya laxdu waa sidaasoo kale hadday maaragta ka dhibato maaragtaa in naysheedii dee ne- ne- ama nay lahaato ama naylaha- naylaha- ama nay lahaato ama nay lahaatee iyo dee maaragta iyadana caanaha lagaga maalaya oo jaqaysana
dhaqan ahaan soomaalidu waxay lahayd bilo ay si gaara iskugu dari jireen xoolaha sida adhiga marka lagu darayo sumalka oo kale bilaa la eegi jiray waa bishii adhiga sumalka lagu dari jiraa la dhahdaa bilahaasi kuway ahaayeen dhaqan ahaan markaad imika dhalinyarta dhalinyarta aan garanayn markaad u sharaxayso waxa weeyaan gugu markuu cufto diraac baa la yidhaaha maleekada diraac diraacdi baa ku soo dhow adhigii ma garaysaa adhigii diraac baa ee, waxa gugii baa soo dhow marka bil horteed ayaa dee lagu soo daray yaa- yaa- yaa yaa subarka lagu sii daynaya diraacdu intayna diin bil horteed yaa lagu yaa dee loo fasaxayaa subarkii intaa kale goonuuga jooga oo laga ilaalinaya waayo waxaa la leeyahay waa abaar ama waa jiiraan idaani de way hadhayaan hadday dee maaragtaa ay rimaan way hadhayaan baa la leeyahay ee iyo galoofa iskaga ay iskaga socdaa baa la leeyahay markaasaa de haddaba dee diraacdii bay dhalayaan de haddaba idii kol subalkii diraacdii horteed kolka lagu sii daayo waxay dhalayaan dee maaragtaa kolkuu roobku doo iyo diraacdii dhalayaan haye waa kuwa dee maaragtaa kolka marka waxaa la isku eegayaa adhigaasi markuu dhalayo iyo markuu doogu baxayo hawka ayaa la- ayaa la isku eegaya ayna dee maaragtaa ayna hadhaynin ayna gaajoonaynin ma garanaysaa Ee is- iyo iyo iyo umushoodii ay umil waktigii ay dhalayeen ayaa la isku si- ayaa- ayaa la isku beegayaa intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadannay wakhtiyadii hore ee soomaalidu reer guuraaga u badnayd sidii ay iskugu soo ciyaar gudi jireen dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha soomaalidu waxaana barnaamijkeenna inoogu martay ahaa abwaan muuse axmed cumar oo ka mid ahaa abwaanada muddada badan ku soo dhex jiray dhaqanka iyo suugaanta soomaalida wuxuuna barnaamijku idinkaga imanayay magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayey anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ciid mubaarig iyo nabadgelyo
haashim sheekh cumar good ciid wanaagsan baanu leenahay isaga iyo dhegaystayaashaba uu barnaamijkaasi inala socodsiinayey halka aad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana waa dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey dabcan ciyaaraha koobka adduunka oo ruushka ka socdaana qayb bay ka noqon doonaan haddiiba aanay dhammaantood wada ahayn waxaa u diyaara nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo gebi ahaanna waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaaraha koobka adduunka ee shalay ka furmay dalka ruushka natiijada ciyaartii furitaanka ee shalay dhex martay sacuudiga iyo ruushka ee ciyaaraha caawa dhici doona ayaan waxaan kala sheekaysan doonaa maxamed khadar ibraahim daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho maxamed khadar natiijada ka soo baxday ciyaartii shalay ee ruushka iyo sacuudiga ma ahayd mid la filayay aad baad umahadsan tahay nurow sacuudiga natiijadii ugu horeysay ee uu kasoo hoyay ciyaaraha koobka adduunka waxay ka dhigan tahay haddiiba shalay laga badiyey oo goolalshii intaa la ekaa laga dhaliyey oo gruubkan ay kula jiraan masar iyo urugway waxay ka dhigan tahay natiijada shalay uu soo hooyey inay ahayd mid mataqaanaa wejigabax weyn ku ah oo weliba ka niyijibinaysay ciyaaraha sanadkan ay hore ugu sii socdaan waxay ahayd natiijo aan la filaynin waa garta weliba qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen marka laga reebo daqiiqadihii ugu horreeyey oo ay kubaddu si wanaagsan isugu dhidhiibeen kadib markii laba gool laga dhelay waa la waayay dhammaan ciyaartooyda sacuudiga aad iyo aad ha aaday uficnaayeen ilaa qaybta hore mar badan waxaan sariir ciyaartooga sacuudiga maadaama hadii an waktiga ruushka uusa saameyn ku yeelinayn ramadaanka ama xilliga waxaa laga yaabay in laga dareemayo ciyaartooga sacuudiga inay ahaayeen kuwa sooman qaarkood oo faktii hore aada uficnaan lakin wixii ka dambeeyey xitaa orod ayaa looga ordayay garoonka oo waxaa laga waxaa energy aada u fara badnaa ayaa laga arkayay ciyaartooga ruushka marka sacuudigu aada uma ciyaarin qaybtii dambe iyo wixii wixii ka horeeyay qeybaha hore waa gartay ciyaaro xiisalaha ayaa dhici doona oo isla gruupka sacuudiga iyo ruushka maaragtay ay ku jiraan masar iyo uruguay ayaa fooda isdari doona bal kulankaas maxaa laga filaya wallahi ciyaar xiise lay noqon doontaayo gruupka kulankii gruupka shalay kan maanta marka loo fiiriyo kuwa shubka ah yacni kuwa ugu adag maanta ay ciyaarayaan labadii shalay waxaaba ay yihiin kuwa loo arkayay inayn wax fiican keeni karin inkastoo ruushka uu martigeliyaha yahay wax kasta laga fili karo laakiin ciyaarta maanta jirta ayaa tan ugu adag maxamed saalax iyo luis suarez oo barcelona iyo liverpool lagu kala ku caanbaxay ayaa maanta u kala ciyaari doona labada dhinac marka masar dadka reer masar baryahan aad iyo aad ay u aaminsan yihin ninkan saalaxa weliba dadka soomaalida maxamed saalax dadka soomaalida o dhan baa iska saalixaysan ayaantan marka dadku waxay aaminsanyihiin in ay wax weyn keeni karto a ninkan sanadkan adduunyada waa qabsaday dadka soomaalida o dhanna waa wada saalixoobeeno waa iska saalixaysnaayeen muddooyinka masar sanadkan laakiin marka dadka waxay ku leeyihiin masar maxamed iyo xulkiisu waa baryaha inay ku leeyihiin lakiin way khatar weeyaan laakiin lama hubo in uu safan doono iyo in kale la arki doono taas ciyaarta kale ee dhex mari doonta labada wadan ee deriska ah burtuqiiska iyo spain iyana maxaa la maxaa ka dhici kara halkaas aad iyo aad nurow inkastoo xulka kubadda cagta spain laba maalin ka hor intaan la gaarin koobka adduunka unan furmin wareer dhanka tababaraha uu ka yimaaday oo macalinkii julian labatugo xilka uu ka degay oo real madrid uu tababaro u noqday wareerkaas marka laga tago oo macalinkii xilka hayay uu baxayay weliba isagoona hal guuldara ku dhicin muddada uu xilka hayay inkastuu ka tegay haddana sbain waxaa la aaminsan yahay inay yihiin xul macalin la-aan xitaa isjiidi kara maxaa yeelay waa niman aad u garaaci yaqaan ciyaarta oo weliba aad ugu ku yaqaan kubadda cagta marka caawa marka cristiano ronaldo iyo qolyihiisa waa loo yaabaa yacni kuwa loo cabsanayaba natiijadan fafaredka ama kooxda ugu cadcad ee badin karta waxay yihiin nimanka sbainka waayahay maxamed qadar waa mahadsan tahay ee ciyaar kale ayaa iyana dhici doonta oo dhex mari doonta iiraan iyo weliba xulka morocco ee dhammaan natiijooyinkaasna dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaa igala qayb galay weriye maxamed qadar ibraahim daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waa hagaaga ciyaaraynta haddii aynu kaga nimaadno dhinacii heesaha weliba aanu ugu talagalnay dabaaldega munaasabadda ciidda ayaanu idiin soo gudbinaynaa cabdi shire jaamac iyo fu'aad cumar cabdi hees ay wada qaadayaan oo aada caan u ah xilliga iidahana sanadahan ugu dambeeyey malaha loodhan kara haddaan la maqalba ciidda waxbaa ka dhiman
heestaasi ciidda oo ay ku luuqeynayeen cabdishir jaamac jooqle iyo fu-aad cumar ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur tan iyo idaacaddeenna galabnimo inta aan mar kale hawada dib aan ugu soo laaban doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo ciid wanaagsan
masaakiinku garato macsiyo aboomu